somalilan ayaa sheegtay in ay joojin doonto wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ayada sababtoo ah waxay taas uga dhigtay inaysan madaxda soomaaliya diyaar u ahayn ayay yidhaahdeen in laga miro dhaliyo wadahadalka haddaba wariyaha v o eda qatar maxamed cakulle ayaa wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor ciise keyd maxamuud wareysiga ayaa wuxuu kaga hadlay wasiirka arrimo ay ka mid tahay ethoobiya iyo dekadda sayla xiriirka taiwan iyo somalilan iyo doodii dhowaantan baarlamaanka u k wariyaha v o eda haddaba waxa uu wareystay ayaa ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo safarkii ethoobiya ee madaxweyne muuse biixi
waxay ka dambeysay martiqaad rasmi aanu ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed martiqaadkaasoo dhowr jeer dib loo dhigay ayuu ahaa soo dhoweyn heer sare ah oo maqaamkeedu sarreeyana waad aragtay inaa lagu soo dhoweeyey markaa waxay ahayd oo aanu ka wada hadlay danaha labada dal sida ganacsiga nabadgelyada dhaqaalaha isticmaalka berbera isu dheelitirka ganacsiga ee labada dal oo sida hore u ogeyd etoobiyanba waxay naga iibin jirtay waxaanu ka wada hadalnay sidii inaguna aynu etoobiya wax uga iibin lahayn sida khayraadka badda iyo milixda oo kale iyo wixii lamid ah waxaanu kaloon ka wada hadalnay in aan joogtayno kulamada labada dhinac iyo samaynta guddi heer wasiira ah etoobiyana waxay doonaysaa inay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay somalilan waxaa jiray hadallo soo baxay oo aada seeko loo hadalhayayo ku saabsanayd in etoobiya ay danaynayso dekedda magaalada saylac wasiir ma ka wada hadasheen madaxda etoobiya dekedda saylac khadar taas waxa weeyaan arrin aan saliyi raatoon lahayn waa probaganda dadka somalilan nacaba ay meel walba geliyeen arrintaasi wax aan kala hadalnay amba waxa etoobiya nagala hadashay ma jiraan arrintaas ma jirto wixii aanu ka wada hadlayna waanay kor kugu sheegay waxaa kaloon ku dari lahaa wadahadlalayaan leelana etoobiya waxaa etoobiya siisaa ardadeyna scholarship fara badan taasna waxaan kordhinaya inaan ka wada hadalay in scholarshipka aanu sii joogtayno amba aanu sii kordhino laakiin arrintaas ilaa waa wax wax kama jiraan wax runtii aada uga fog weeyaan wasiir haddaynu usoo noqono xagga baarlamaanka dalka britain walow xukuumad ahaan si guud uga hadasheen maxay somalilan usoo kordhinaysa wallaahi waxay tahay wax aada iyo aada u muhiima waa tallaabo aada u muhiima sida ogeyd saad sheegtay madaxweynaha iyo golaha wasiiradu si ballaaran ayay ugu mahadnaqeen mudanayaasha baarlamaanka u k baraarujin weyn ayay ahayd waayo xildhibaanadaas waxay ka socdeen saddex xusbiye leybarka conservativeka iyo green bartyga waxaa kaloo mudan inaynu sheegno wakhtiga laga doodayay oo aada u badnaa mudanayaashaas aad bay xogogaal ugu ahaayeen qadiyadda iyo taariikhda jamhuuriyadda somalilan waxay muujiyeen oo si compagina si niyadaha u muujiyeen in somalilan ay tahay waddan mudan ay mudan tahay in la aqoonsadaa runtii way jirtaa in marar hore ku dhowaad dhowr iyo toban sano lasoo dhigay tan oo kale dhayal ma aha in fagaare sidan oo kale ah qadiyadda lagu soo bandhiga baarlamaanka u k-na oo runtii waa de baarlamaanada kuwa ugu waaweyn adduunka ayuu ka mid yahay wasiir waxaa jirta in dowladda ingiriiska baa sheegtay in mowqifkeeda la xidhiidha aqoonsiga somalilan uu yahay mid kii hore un oo ay soomaaliya iyo somalilan dhexdooda taallo arrintaasi see wajahaysaan
runtii dowladda ingiriisku waa dowladaan xidhiir wanaagsan leenahay haweenada africa u qaabilsan u k waan arkay qoraalkeeda waxaa ka muuqatay khibrad yaraan siyaasadeed xogogaal la-aan iyo fahm la-aan siyaasadeed baarlamaankii ayaad arkaysay inuu ka baaraan degay oo ka hadlay oo shiilay qadiyadda jamhuuriyadda somalilan marka xidhiir fiican ayaanu la leenahay xukuumaddaasi aan kuu sheegay haddana howlo badan ayaa noo socdaa sida baayaca mushtarka waad og tahay in shirkad b i a la yidhaahdo inay lacag dhan saddex qol iyo labaatan malyan oo dollar ay gelisay dekada berbera marka runtii xiriirkayga annaga iyo ingiriisku aad buu wanaagsan yahay dalka u k wada hadallada somalilan iyo soomaaliya waxay muddo toban sano ku dhow bay hadda socdaan wasiir muxuu yahay mowqifka xukuumadda somalilan waa runtaa wadahadalladaasi waxay soo bilaabmeen laba kun iyo labayo tobankii ilaa hadda wax midho dhal ah may ka soo bixin shirarkii fara badnaa ee kala gedsanaa ee dalalka kala gedsan lagu qabtay waanu joojinaynaa wadahadallada kol haddii aanay qolada soomaaliya diyaar u ahayn in laga gaadho midna ogow wax aqoonsiya soomaaliya jamhuuriyadda somalilan oo haysaa ma jirto haddaba soddon sano ayaanu keligay madax bannaanay
kaasi waxa u ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor ciise keed maxamuud oo u warramaya wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle waraysigaasi waxa uu ahaa qaybtiisii koowaad qaybta labaadna waxaad dhegaysan doontaan haddii allah uu dal ogolaado caawa